magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maanta waxaa ka dhacay kulan lagu hadlayay amniga waxaana shir guddoomiyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf axmed hagar waxaana shirka goobjoogka ahaa guddoomiyaha magacaaban ee gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin saraakiisha ciidamada admis qaybta afraad iyo saraakiisha ciidamada booliska maamulka hirshabelle madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf axmed hagar ayaa sheegay in ahmiyadda ay leedahay in laga shaqeeyo xasiloonida iyo nabadda guud magaalada beledweyne shirka ka dhacay magaalada beledweyne ee looga hadlay amniga ayaa wuxuu ku soo aadayaa xili ay magaalada beledweyne ka taagan tahay xiisad ka dhalatay xilka qaadistii guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeexit cismaan balse uu diiday waxaana garab taagan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee soomaaliya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka taagnaa isqaqabsi ku aadanaa xilka qaadistii guddoomiyihii gobolka hiiraan lagu sameeyey iyadoo dhowaan ciidamo taawacsan guddoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka hiiraan ay xirteen waddooyinka magaalada xaaladda magaalada beledweyne ayaa hadda caadiya kusoo laabatay waxaana dib u furmay goobihii ganacsiga magaalada